Ururka Dhalinyarada iyo Horumarinta Isxilqaan oo kaashanaya bulshada xaafada Buundaweyn ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay suuqa qudaarta iyo buundada xiriirisa xaafadaha Buundaweyn iyo xawataako ee magaalada Beledweyne. Ujeedka loo sameeyay ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ugu muhiimsanaa sidii loo soo celin lahaa bilicda suuqa qudaarta iyo buundada weyn, taasi oo door muhiim ah ka qaadata isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo ganacsiga. Gudoomiyaha Ururka Isxilqaan ee magaalada Beledweyne, Daadir Xaaji Cali, iyo Gudoomiyaha Xaafada Buundaweyn Sucaad Axmed Xasan oo raadiyo Beerula la hadlay, ayaa si wada jir ah uga warbixiyay ujeedka loo sameeyay ololahan.
Waxaan qabanay hawshan nadaafadda ah. Nadaafadaasna waxaan ka qabanay buundaweyn, buundada bartamaheeda ilaa iyo buundada hoosteeda ilaa wadada dheer oo gelayso suuqa weyn ee qudaarta ee suuqa dabageed loo yaqaano alxamdulilah ilaahay ayaa noo fududeeyey insha allah hawshaasna waa isxilqaan keligeed ma ahayn waxaa waxay iska garabsadeen maamulka dowladda hoose ee horkacayso maxamed nadar tabaax kheyr allah siiyo iyo gudoomiyaha xaafadda buundaweyn intaas ayaa iska garabsaday iyo annagoo ururka dhalinyarada isxilqaan ah walaahi hawshan sida aa ujeediin waxaa waaye howl badan ayay ahayd keligeedna ma ka bixi karin waxaa waaye isku duubni iyo isgarab istaag wax kasta waa lagu qaban karaa marka sida aa ujeediinna waxaa waaye suuqa dabageedna qashin badan ayaa yaalay waa suuqii ugu weynaayay gobolada gobolada dhexe qudaarta laga daabulaayay ilaa waqooyi loo daabulaayay ilaa itoobiya marka asigana si nidaam ayaa hawsha looga qabtay waa la nadiifiyey buundaweyn sidoo kale buundada korkeeda ayadana waa la xaaqay hoosna qashinkii ayaa laga soo daabulay saaka waxaan nadaafad xaafadda buundaweyn laga sameynayo ololo nadaafadeed ololahaas oo qeyb ka ahay dowladda hoose magaalada beledweyne duqo magaalada nadar tibax maalin ayaa labada ayaamihii dambe ee afarta xaafad magaalada beledweyne nadaafad ka sameyneysay saaka xaafadda buundaweyn ayaa laga sameeyey kaas ahaan suuqa weyn ee suuqa dabageed ee qudaarta xaafadda buundaweyn ilaa iyo buundada ilaa iyo suuqa dabageed insha allah nadaafadan waa socon doontaa insha allah bilaha inta sanadka ka dhiman hadduu alla idmo inay socoto insha allah aan rajeyneynaa afarta xaafad magaalada beledweyne insha allah sidoo kale iyada nadaafadaas way ka socon doontaa ururka dhalinyarada iyo horumarinta isxilqaan ayaa door muhiima ka qaata horumarinta dhalinyarada iyo bilicda goobaha danta guud ee magaalada beledweyne